waxaan haddana runtii marti sharafka ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan oo iyo halkan ay u guddoomeen liiskii xildhibaanada qaybtii ugu horeysay ee ka imaanaysay culimaa udiinka ahlusunna waljamaaca sida wanaagsan oo ay ula wareegeen ayakoo soo maray shuruudihii loo baahnaa ayna noqon doonaan biidni illaahi alkariim xildhibaanadii siddeetan iyo sagaalka ahay oo galmudug aan rajaynayno in ay samata bixiyaan galmudug loo dhan yahay galmudug mid ah galmudug biskooto baraaro ku biskoota hormarta aan rajaynayno inay wax weyn ka tari doonaan haddii alla idmo isu keenidda iyo walaalaynta iyo midnimada beelaha galmudug waxaan marka uga mahad celinaynaa guddiga laftiisa dadaalka dheeraadka iyo adkaysiga dheeraadka ay u gelayaan sidii ummadda laysugu keeni lahaa loo midayn lahaa wax mid ihi ay uga soo bixin lahaayeen laguna socon lahaa waddo wanaagsan ee sax ah ee midnimo muujinaysa walaaltinimo muujinaysa ee isu soo dhowaasho iyo is-aqbalid muujinaysa sidaa ay u soo dhiirindhirinayaan waa uga mahad celinaynaa waxaan aad iyo aad haddana uga mahad celinaynaa runtii dadaalka dheeraadka ah ee dowladdu ku bixinayso arrinkaas ayaau dowladdana uga mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa beesha caalamka oo iyaduna dowr ka qaadanaysa ee taageeridda iyo yani soomaaliya oo dhan inay hore u socoto ku taageerahaya maamul goboleedyada ku taageeraya galmudug sidii ay uga dhalan lahayd dowlad goboleed loo dhan yahay ku garab taagan aynan rajaynayno inay sii garab istaagnaadaan intii ay lugaheedu uga istaagto waa u mahad celinayaa guddiga xildhibaanada sharafta leh oo kuwii ugu horreeyey oo la qabtay oo shuruudihii buuxiyey ah ee labaatanka iyakana waa u mahad celinayaa in ay noqdaan kuwii xilkooda u guta si wanaagsan oo waafaqsan ilaahai subxaanahu wa tacaala waxuu raadiga ka yahay wixii maalanba shareecada islaamka aan ku bannaanayna hadda qofna awalanaan ku boorinayna wixii sharciga islaamka ku bannaan oo sharciga islaamka uu raadi ka yahay oo ilaahay cabsidiisu ku dheehan tahay waa waxa aan ku hormari karna waay markii aan ilaahay ka cabsanaa aakhirihii adduunba noo hagaagayaan marka waxaan ilaahay ka baryaynaa maalintan sharafta leh qiimaha badan ciiddii usbuuc ah maalintii lagu marti qaaday ilaahay rasuulkiisa iyo ummaddiisa ah saacatuljaabada ku jirta ilaahay inuuna waafajiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala marka soo dhowaada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu